wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shirka amniga internetka ee soomaaliya shirkan ayaa looga hadli doonaa sidii wadajir looga wada shaqayn lahaa amniga internetka shirkan ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano wasiiro shirkadaha isgaarsiinta ururada bulshada iyo madax ka socota wasaaradaha dowladda wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed aadan macalin ayaa ka waramaya ahmiyadda shirkan shirkan ama madashan aan iskugu nimaano oo sanadkii hore bishii oktoobar la qabtay madashan maanta aan u fadhino oo sanadkanna ay tahay sanadkii labaad waa kaga mahad celinayaa hay-adda isgaarsiinta qaranka abaabulka iyo qabanqaabada iyo isku keenidda intaan la eg oo ay samaysay madashan sanadkii hore waxaan rabaa wax yar waxa laga hadlaayo oo amniga cyberka ama cyber security-ga waxaan rabaa wax yar inaan inta gadaal idiin celiyo oo guushii laga gaaray madashii hore iyo horumarada horumarada la hiigsanayay ama la gaaray sidoo kale maxaa laga rabaa madashan labaad oo aa maanta u fadhisaan oo ah inay ka soo baxaan iyo gunaanadka waxa aan ka rajaynayno in madashan labada beri socon doonto maanta iyo beri ay ka soo baxaan waxaa ogtihiin guusha laga gaaray madashii koowaad maxaa la dhahaa maanta a u fadhino madasheedii labaad oo amniga cyberka waxaa ka mid ah marka hore in la kordhiyey wacyigelin ku saabsan muhiimadda amniga cyberka iyo ilaalinta amniga kaabayaasha muhiimka u ah dalka shirka amniga internetka ayaa kor u qaadaya ilaalinta xogaha iyo sidii looga hortegi lahaa kooxa burcada oo internetka dhac ka geystaa